أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qarax maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay beesha ubeer ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal wiilo hubaysan iyo hadiyado kale oo ay uga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika saraakiil ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka amhara ee waqooyiga dalkaas askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada galguduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiini haw qabtay ganacsatada degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shanta bisha dulqaacdaha kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qaraxa maanta ka dhacaya magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga bay cali aadan cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya qaraxan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa maanta waxa uu ka dhacay isbaaro murtadiinta u tiilay xaafadda bakiin ee magaalada baydhabo waxaana inta la xaqiijiyey qaraxan ku dhintay hal askari oo murtad ah laba kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale magaalada baydhabo waxaa habeenkii xalay ka dhacay laba qarax oo lala beegsaday laba guri oo ay magaalada ka degnaayeen laba sarkaal oo ka wada tirsanaa murtadiinta sarkaalka koowaad ee xalay hoygiisa qarax lagu beegsaday ayaa lagu magacaabaa guurow amxaar oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan kooxda riddada waxaana gurigiisa gaaray burbur xoogan guriga labaad ee xalay qaraxa lagu weeraray waxaa iska lahaa murtad lagu magacaabo ilyaas cali oo horey usoo noqday wasiirkii warfaafinta maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee koonfur galbeed waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ilaaladiisa ah iyadoo burbur xooganna uu gaaray dhismaha guriga dhanka kale duleedka magaalada muqdisho ee wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu laba qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tilay duleedka xamar waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah qaraxyadan halay iyo maanta ka kala dhacay gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay iyo duleedka magaalada muqdisho ee wilaayada banaadir waxay imaanayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay weeraro khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ay ka kala dhaceen gobolada gaarisa iyo laamu waad mahadsantahay walaalka cali beesha hubeer ayaa mujaahidiinta ku wareejisay boqolaal wiil oo hubaysan iyo hadiyado kale oo ay uga qayb qaadanayso jihaadka bariga afrika siduu warbixintan ku eegayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxay ahayd munaasabad si eersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreysa wilaayada islaamiga ee baay odayaasha dhaqanka wilaayada nabadoonno waxgarad salaadiin ganacsato waalidiin iyo marti kala duwan ujeedka munaasabadda ayaa ahayd wareejinta boqol neef oo geel ah lixdan kun oo dollar laba boqol iyo konton wiil oo hubaysan iyo weliba sidoo kale hub kala duwan oo beesha hubeer oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga ay ku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baay munaasabadan oo ka dhacday deegaanka raamacadey ee dhacaduleedka magaalada baydhabo waxay ahayd munaasabad heer sare ah islamarkaana qeybaha kala duwan ee bulshada beesha ay ka soo qayb gashay waxaa sidoo kale munaasabadda ka qayb galay culummo kala duwan oo ka kala timid qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga kuwaas oo ka qayb galay munaasabadda culummadii goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh fuwaad maxamed khalaf waxaana uu shiiqa goobta ka jeediyey kelimad mahadcelin u badneed waxaan maraynaa hal beel oo muslimiinta ka mida in ay maanta soo diyaariyeen geeloodii iyo raggoodii iyo maalkoodii arrinkaas marka waxay ku tusaysaa inay raayadan iyada ah baytulmaqdis u socoto lagana taagi doono biidni illaahi tacaala taa ha ka shakinina rasuulkaa wuxuu noo sheegay yahuud iyo muslimiintu inay dagaalami doonaan dagaalkiina waa bilowday ninka yahuudiga ah dhagaxa uu ku gambado iyo geedka uu ku gambado iyo birta uu ku gambado inay dhihi doonaan muslimkiiow kaalay gadaashayda yahuudi baa ku jiray dil meelay ku gambadaan ilaa inay waayaan raayadan islaamkana meel walba ay gaari doonto suldaanka guud ee beesha hubeer ee ah beesha bixisay xoolahan iyo lacagahan iyo hubkan ayaa isagana goobta ka hadlay isagoona ballan qaaday in intan iyo in ka badan beesha ay ku wareejin doonto mujaahidiinta buulufulay malaagadi baydhawaad mayki dhiinay boqol neef balbalaawa nin hayd qabaa'iladii jifi-jifi inbalaawen boqol boqol neef haddana insha allahu jifooyinka hoos ya rajeenu lenaana insha allahu ilaahay beemuna weelantaasa leme laagaha unu biini in unu geeka intaa kishibne hadda walaalka ma eray waaliga lacagtaas horbaa islaamkan deerti er xaansho haddii iunu helo lahayn inta geeka ka wareejii lahayn xaansho lagu hay saas darteed dhaqaalahaas marka insha allahu akoomo horninka kashibi hadda meli lahagankuunu ka wareejiniin insha allahu helmeli walama dhawa haddii ilahay aryaa dawarhoogi doonta sanayaalka usub allahu akbar walaalaha reer huweereed qeybti baya geeka roogi walaalihii gobollada kala degaayeen kii safar ha galo waaye iyo kii safar ha galay rafaad badan ha maray kooyib yoona mayka buraaragsan yihiin aha wakhtiyaalka hadhow xaflatan lamid ah iyo tukudegdegsan badan iniyo gobolaan insha allahu haddii ilaahay heer munaasabadan ka dhacday deegaanka raamacadey ee lagu wareejinayay xoolahan hubkan iyo lacagtan ay beesha hubeer ku wareejisay mujaahidiinta waxay qayb ka tahay munaasabado kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayay wilaayada islaamiga ee baay oo qabaa'ilka muslimiinta ee dega wilaayada ay ku wareejinayeen xoolo rag hubaysan iyo lacago kala duwan oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanida waa xasaan saraakiil ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka amhara ee waqooyiga dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa yaasir maxmed wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in faraha uu ka baxay ammaanka magaalooyinka waaweyn ee ismaamulka amxarada halkaasi oo ay loolano ka socdaan weerar qorshaysan ayaa xalay ka dhacay meel ku dhow xarunta idaacadda afka dowladda ku hadasha ee magaalada baahirdaar goobjoogayaal ku sugan gobolka amxaara ayaa sheegay in la maqlay jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhacay hareeraha qasriga madaxtooyada magaalada baahirdaar waxaana xigay rasaas ay fureen ciidamada ilaalada ka haya xarunta la weeraray war rasmi ah oo kasoo baxay jabhadda amxaarada ee loo yaqaano fano ayaa lagu sheegay in xoogagoodu ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan waxa ay ugu yeeraan nidaamka faashiga ah oo ay ula jeedaan xukuumadda abi axmed ugu yaraan labaatan mas-uul ayaa la sheegay in ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerarka ka dhacay magaalada baahirdaar garneello dhowr ah ayaa ku qarxay xarunta maamulka iyo goob maqaaxi ah oo lagu fiidsado sida laga soo xigtay saraakiisha booliska dowla deegaanka amhaarada waqooyiga itoobiya waxaa ka socda dagaallo lagu hoobtay oo u dhexeeya maleeshiyaadka amxaarada kuwa tigreega iyo ciidamada federaaliga xabashida
mahadsanid yaasir askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya faafahinta warkan waxaa inoo eegaya marwaan maxamed mahad ibraahim mire wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxaa isagoo taa'ib ah oo isku soo dhiibay mujaahidiinta lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda muddo sagaal sana ah ayuu ka tirsanaa murtadiinta shareecala dirirka ahaa isagoo la shaqaynayay maamulka riddada ugu magacaaban degmada hurwaaye ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuuna mar dambe go'aansaday inuu isaga soo baxo falka riddada ah ee uu ku dhacay markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee andalusa ayuu ugu warbixiyey qaabkii uu ugu biiray safka riddada shaqadiisu waxay ahayd iyo go-aankii kama dambaysta ahayd ee uuga soo baxay safka maleeshiyaadka riddada ahaa magacayga waxaa la yidhaha mahad ibraahim mira kayre waxaan ahay maamulka hurwaay ayaan ka askari ka tirsan ayaan ahay xilligii aan ku biiray waa labada kun labaiyo tobankii ilaa iyo waxaan ku jiray ka mid ahay sagaal sano adiga dhowr labo sano adiga degmadan iska joogay wax shaqaa iyo midna ma qaba jirin saddex sano oo iyo labadaas sano laisku daro shantan sano isla degmadan joogay saddex sanoo dambe oo kuwa oo xafiis oo guddoomiyaha degmada riddiisan waardiye ka ahay oo staff ka ahay kabacdii islamar isla meeshii ayaa haddana boliis ku noqday wax yar oo adiga hal sano camalaan boliis ahay shati boliisa isla meeshan lagula keenay wax tababara iyo midna ma aana marin wax dagaala midna ma gelin kabacdii aniga ayaa go-aansaday inaan isaga baxo oo fikradeyda isbedeshay kabacdiina walaalaha muslimiinta oo mujaahidiinta walaayada islaamiga ayaan fasax usoo doontay maadaama aan gobolka galguduud degmada ceelbuur ayaan imaaday oon awal deegaan u ahaay oon ku dhashay haddana aan joogaa kabacdiina hadde waxaan istiri sidaan kuma racno dad maamul lasoo shaqeeyaad aheede walaayada iska dhiibo ogeysii inaad adiga wadankaas aad qaalayni beri oon minka ka noqoto berin ka tahay oodan raggaas kaba tirsaneen sidaasan oon waalidiinta iyo aan la shaqeeyo oon ka duceysto oon u khidmeeyo aan yaan u imaado maya maya lagama yaabo ilaahayna iima soo celiyo qadarta ilahay xaggiisa ka sugnaata bilaadunkuna waa qaldooma qaladkaasaan galay marka waxaan codsanayaa in layga cafiyo oo lay ogaado intii uu ka tirsanaa safka riddada wuxuu mahad la kulmay dhaawacyo ay u geysteen isla maleeshiyaad kale oo murtadiin ahaa wuxuu ka sheekeeyey dhaawacyada ay u geysteen kuwii uu ka tirsanaa iyo sida ay ku soo gaareen qaabka ugu soo gaaray nimankaas adiga qa- niman mooryaanay ahaayeen oo meel isbaara u taallo waxaan kusoo dhacnay aniga nin kaleeto oo qaraabisalaan u soconna ayaa meesha kusoo dhacnay gaari aan saareen ayaa la xabadeeyey meeshay isku dagaalayeen kabacdina sidaasaa xabadihii oo dhan aniga igu dhaceen dad badan ahaayeen xabad ridaye ilaa adiga dhowr iyo toban baa labtaa ugu dhacday laba iyo toban xabo camal kabacdii isbitaalaan galay marxalad kala duwanaan maray obereshinaan maray qaliimaan maray waa ka soo baxay sidii aan ku joogo meesha kabacdina fadhiga aan joogay sidii aan nin dhaawacaan kusoo baxay aan meeshiidaan iska joogay kabacdina madaxa iskasaanji ku sameeyo maskaxdaan ka bedelay waxaan isiri saan kuma fiicna inaa adiga qodhada noloshaada bedesho oo qaatumadaada ay wanaagsanaataa kuu roon
mahad ibraahim ayaa qayb ka noqonaya maleeshiyaad raxanraxan ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo ka soo baxay safka kooxda riddada soomaaliya waad mahadsantahay marwaan ugu dambayntii maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayadii jubbada hoose ayaa dowladdiini ha u qabtay ganacsatada degmadaasi bashiir muxidiin oo iman ayaa siyaama qaadaya iyadoo qayb ka ah dowraadka silsiladaha ah ay qabanayaan mas-uuliyiinta maamulada islaamiga degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana loogu faa'iideynayo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay degmada xagar lagu soo gebagabeeyey dowra diiniyaha oo si gaar ah loogu qabtay ganacsatada degmadaasi dowradan oo loogu magacdaray saxaabiga muscab ibnu cumeer shicaarkeeduna uu ahaa kun caaliman oo mutacaliman waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee ganacsatada muddo afar maalin oo ay socotay dowradan ayay ganacsatadu ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad waxaana ka mid ah towxiidka salaada iyo shuruuddeeda beyca al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar iyo dersi ku saabsan tacaamulka dabeecad wanaagga idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay qaar ka mid ah ganacsatadii ka qaybgasha dowladda iyaga ayaana faahfaahinaya magacii waa cabdiwaab xasan farsamadiina waa harqaan waxaana ka shaqeeyaa oo magaalada degmada xagar gaar ahaan jubbada hoose waxaan wax ku barinayay dhowr sano markaskan la yidhaahdo umusalama waxaan dhawaanta noo socday sidii bishii ramadaan looga soo baxay dooro oo axaadiis iyo cashiro badan afar maalin noogu ku qaadanay ilaahay mahadiisa anaa maanta inuu noo soo gabagabowday bifadlilaahi wuxuu noogu noo sheegay aan ku wada qanacnay ilaahayna waxaan uga baryaynaa mujaahidiinta dhammaan meel kasta ay joogaan inuu ilaahay barakeeyo khaasatan walaayada hadda nala joogto magacii waa maxamed cabdullaahi aadan xifradeydana waa carwan ka shaqeeyaa degmada xagar dowladda waxay noo socotay afar maalin waxaan ku kala qaadanay cashiro xadiisooyin marka xadiisooyinkana ayaan kuusoo gudbinayaa intii waxaan ka baranay ka kamid ah can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu allaha ka raali noqdee ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi atadruuna mayaad garanaysaan man ilmuflis qofka cayrka ah qaaluu waxay dhaheen almuflis qofka cayrka ah fiina dhexdeena man laa dirham lahu walaa mataac qofka aan lacag haysanin alaabna aan haysanin faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina almuflisa qofka cayrka ah min ummatii ummadayda ka mid ah man qof weeye ya'tii la imaan doono yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wuxuu la imaan doonaa bisalaatin salaad wasiyaamin soon zakaatin zako waya'ti wuu imaan doonaa waqad shatama haadaa qofka uu caayay iyo qadafa haadaa qof uusan waxan ahayn ka sheegay wa akala uu cunay maali haadaa qofkaas qof kale maalkiis washaka dama haadaa dhiig ayuu ka daadiyay qof wadaraba haadaa qofna wuu garaacay wayucdaa waa la siini haadaa qofkaasi min xasanaatihi xasanaadkiisa ayaa la siini dadkaas oo cabashada sheegtay ayaa ninkaas waxaa laga siinayaa wixii alle wuxuu ajir shaqaystay maalmo ka hor ayay ahayd markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu dowlaad kuwan la mid a u qabtay noocyada kala duwan bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo guud ahaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mahadsanid walaalka bashiir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu